bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanto fayla dhowinsidyaala ha ka dhowaada warkaha midnimee raadiyaha warsan qodobadaysiin ka dhegaysan owdhimaadun waliba ku mid ahaa maamulka iskuulka albashaa'ir weliba ayuu ku warbiyeyna xaalada walbarasho ee dugsigaasa dad buktaal eh weliba ayuu ku cawaada hayaana biilaan iyo hawajahdi dowlaangna weliba ayay ku jartay isbitaalka guud ee degmada jowhar ee gobolka shabeellada dhexe maxkamadda ciidamada waliba xukun dile iyo karideynaa sarkaal horey qof shacab ee usan dili biyowka baasaboorka soomaaliya ayaa la sheegay inuuse istaagay xildhibaan sheegay inay madaxda dowladda iyo la kooyaan dhaqan cusuba qodobada bannaanka ee warkaha midmaysin ka dhegaysaan waliba ku mid ah qaraar xoogan ayaa ka dhayay magaalada baariis iyo shaqaalo dowladda maraykanka waliba iyoona ku cabaadayana mushaar laanga
warsan media network waxay idiin soo tegisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
waajahay dhowinsadyaal hameennimo axad iyo hagalaastow taariikhdan iyo kaedanta tumi lamada bilo koowaad ee sanada labada kun iyo toban iyo sagaalka intaas waliba ayuu hayna qodobadii warka hameenimanka dorkorona in diyaar garooba warkii oo faahfaahsana maamulka iskuulka albashaa'ir ee magaalada baydhabo iyo ku warbiyey xaalada walbarasho ee dugsigaasa maxamuud cali cabdulaahi iyo warku nin faahfaahiye
iskuulka albashaa'ir weliba isku mid ayaa iskuula ka yaala magaalada dambaydhabo ee haroonta maamulka ee koonfur galbeed soomaaliya marageekana seeda iskuulka albashaa'ir iyo weliba barhadda iskuulka isla dhalaarnaayay ardayda dhammaantii oo naska jaranga dugsiga hoose dugsiga dhex iyo dugsiga sare iyo maalmaclimiintii oo maamulaha iskuulka maamulaha iskuulka idriis sheekh maxamed iyo weliba is-iinku warbiyaya tirada ardayda iskuulka dhegadaasa sana dugsiyad konga
insha allah iyadan mahadsanteen idaacadda warsan weeriyaalsha iyo howlwadeenadii iyadan mahadsanteen fursadda mayn siidaan ardayda dhikadaasa kun iyo lama boqol iyaw taqriiban ardayda dhikadaasa dugsi hoose may waha may dhikadaase boqol iyo labaatan iyo todoba oo kale oo kuriia saas oo kale intaan iskuulkaas anadhaha suranaayay iyo weliba ii muuqdaya ardada dhammaantii oo iskuulka albashaa'ir naskijaranga waanoo qaar ku mid e ardada iskuulka albashaa'ir oo ku hadlayanga dareensha walbarashada iskuulka mayban ningdhikay tumunmaadin ningdhika tumunkaas maadi markuun arday ma awoodo inuusu tumunkaas maadi dhonqafayleer laakiinsaana mayba ciidan xiiseey maadooyinka leerow maadan fiiskis iyo ciidan xiiseey haa lacagta dhinaca familka loo taayare maya amni daro maljarta ana la kulmow oo jidka dhaxdiisa waayo iskuulka iyo idoba maynas jarano wal yar kilomitar ah yanas jara kun wal amni daro ana la kulmo ma jara ardayda horta madaan kamari haan walbarashada haysadaan may kala dardaarmey antiyoo sii wedaan dhankii hata bilaawahay dhammaadka kataaga dhankii hata bilaaw anhayna dhatag marahaynu suuna meelkasima kankala oonahay walbarshab an haysan haatoy dhinac dhagaalhuma haatoy dhinac oonahayse dhankii oonahay maa walbarashadba an dareensanayneen idaacadda warsan oo kale may kula taliyaanayaan intay walbarashada barnaamijyada badayda oonahayse dadka an la gobsada intay walbarashada ata wal fayla oonahay dhankastana kadadaalinku baahani waan horumarka dheeri karo
dadka buugtaaleha ee ka nool duleedka magaalada baydhabo weliba iyoona ku cabaadahayaana biila-aan iyo hawajahadii cabdikariin jakarta iyo warkuuni faahfaahiye cabashadan ha ku weerti qaar ku mid ee dadka barakacayaalka ee ka dhaqanka ah kaamumka magaalada baydhabo mayba ku damboytay ku gadaalmarkay roobabka gaabis naqdeen islamarkaasina diilaanto ku jeesta magaalada eedan saamaytee qaar ku mid ee barakacayaalka ka dhaqanka magaalada baydhabo ayaa cabashadeedan xoogan ku muujaay daruufo adag ay weliba diilaan xilligan ha wajahdee maybana sheegana antiyo awoodnoo galadana fuusiduu biyo qiimaha la siisto taasna iyo saameyn eedan xoogan iyo kuwa latiya mayaashaniid ee magaalada baydhabo qeybo ku mid a meelo biilaanta laku dareemahay mayba saasoo kale kumid e qaar ku mid a degmooyinka gobolka baay sida degmada diinsoor iyo buurakaba oo biilaantaanka doron iyo ku jirana waa kooko ku mid a dadka deegaanka oo sharxaadku biyow saameynta biilaanta ee kuwaa latiya
waa qorbaan eedan weyn gargaste kaamumka sinsagintiga haale oo biilaanto ku jirta duleedka diliga meel raay alamaarna eedanka saw kaamumka weliba eedanka anka balon gaste marka dadka kaamka degan biyaha santa ku helaan yow meel raay walaakadeenga waraabaayaan walakadadi marka waraabooka macnaa way sheelay
dadkan barakacayaalka ee ka jara kaamka magaalada baydhaba iyo maybaanka baaqan haydo samafalka iyo dadka ola haysaan anti iyo gurmuda lan sameeya maybana cabashada biilaanta ee dadka barakacayaalka kabeegmaase xilla dhawaantana horjoogyaalka kaamka magaalada baydhaba iyo kulan kuwaaladan guda magaalada baydhabo kaasi an ku hadlaayeen sidii lan kaalmay lahay dadka barakacayaalka
lama xidigle xooga dalka maxamed cabdulaahi maxamed waliba uusan lanhaysada inuusan dilbareere uusan jeysidii marxuum dayax imaan xasana labaatii kowdii bili sagaalaad ee sanadii unahdhaafnay lamada kun iyo timiyo siyeedkii walibana dilkaasi uusan ka dhiyay agagaarkaasay biyaano ee degmada hodan ee magaalada muqdisho ciidamada amniga waliba yuhayana ahaano yuhaqabadeen walibana laka wareejiyey hay-adda dambiga ee baarasa marxuum dayaxa imaan xasana waliba uushaayay onaga dhalinyaro ee walibana sidoo kale uusa wada jiray baabuurta sidoo kale waliba uushaayay kausa dhammaayay heerka koowaada ee walbarashada ee jaamacadda balasmaa marka dambeyntii geedka waliba uusahaayay koox xukun ee lakridi lamaxidegle xooga dalka maxamed cabdulaahi maxamed walibana uusa laga xukumaya dila toogasho ee sarkaalka xukunkaasi ee lakridi walibaa la sheegay inay uusa haysada fursad kale oo uusa raacafaan uusan ku qaadado xukunka maxkamadda ee darajada koowaada iyadoo iyo istaagan biyowka baasaboorka soomaaliya walibaa dadka iyo iyin ahaano siwiin iyo kucabaadahaya muddooyinkun damba walibana sababto yeeshaantii inuusa istaaga biyowka baasaboorkun iyo etaa arrimo la xiriira shirkadda daawacaasa baasaboorka ee soomaaliya shirkadda daawacaasa ee baasaboorka soomaaliya walibaa horey iyo ahaantay tooqandaraas heshiise iyo unlagali dowladdii tankureyti walibana hadda heshiiska se uusa noqday koo waqtishee uusa dhammaaday kuriyada waliba jare khilaaf ee ku dhaladii cusboonayowka heshiiska seya daawlaanga waliba ayay ku jarta isbitaalka guud ee degmada warsheeqa ee gobolka shabeellada dhexe bashiir cabdulaahi cusmaan iyo warkuun nin faahfaahiye daawo la-aan ayaa xilligaa soo wajahday isbitaalka guud ee degmada warshiiq ee gobolka shabeellaha dhexe iyadoo ay saameyn ku yeelatay bukaanada isbitaalka la keeno madaxa isbitaalka degmada warshiiq ee gobolka shabeellaha dhexe doctor zakariya xasan ayaa ka hadlay daawo la-aanta soo wajahday isbitaalka degmada warshiiq ee gobolka shabeellaha dhexe waxaana uu sheegay in xilligan ay daawo la-aan ka jirto isbitaalka degmada warshiiq ee gobolka shabeellaha dhexe hadda xilligan daawo ma taalo oo daawada sabalaay meeshaan keli jirna way go-day doctor axmed xalaal khayr allah siiya asiga iyo tiimkiisa wuxuudi dhamaan wataan macaqaabka qaliinka waad soo aragteen marka hadda daawo ma taalo laakiin dadaalaa wadnaa aan daawo ku heleyno si dadkii haddii xataa hay-ad maamusho loo waayo si volonteera dadkii loogu shaqeeyo au horumarin caafimaadkooda duusan daawo helin ma sii shaqayn karo because de waxa ugu horeeyo badanaa dadku waxay fiiriyaan sabalay oo lacago iyo wax isticmaal nagama fiirinayno keliya waxaa rabnaa in aad naga gaarsiisiin hay-adaha inay daawona siiyaan daawo marka nala siiyo annaga waa dhaqaaji karnaa hadda hay-ada barnaamijyadka aan helnay si mutadawacnimaha lagu samaynayaa barnaamijkan istaalkaana si frontiera loogu shaqeeya wax lacag inta lagama qaado gudoomiyaha degmada warashiiq ee gobolka shabeellaha dhexe cumar maxamed cumar oo dhankiisa ka hadlay ayaa waxa uu ka warbixiyey waxyaabaha ay u baahan yihiin dadka ku nool degmada warshiiq ee gobolka shabeellaha dhexe inaan degmadana been ka sheegno sax ma ahan waa inaan runta ka sheegnaa aasaasiga horta waxaa ugu muhiimsan waxbarashada iyo caafimaadka inta waa lagu liitaa saad arkiwsiin dalka haddaan qolaa furtay qola jaaridaa dhistay qolaa xoogaa ka shaqaysa muddo kooban qadar oo la yidhaha bishaas qadar oo la yidhaha waa mataqaanaa gaa gaabaa galay waa iska mataqaanaa gaabaa ku yimiday haddan waxaan rajaynaynaa inaan ka shaqaysiino saad arkay bulshadan soo ururadan jaaridaha inay kiciyaan sidoo kale waxa uu baaq ujeediyey dowladda soomaaliya gaar ahaan wasaaradda caafimaadka iyo mas-uuliyiinta hirshabeelle bahda caafimaadkana waxaan ka codsanaynaa inay iyagana qaybta ku habboon ay ka qaadan doonaan waxyaabaha aan aada ugu liidano waxaa ugu weyn wasaaradda dib u dhiska soomaaliya inay wadooyinkan dib u egto cadale raagaceelle warshiiq daacad xuma yaallo xilliyaadda dabeysha ay dhacayso oo kale waxaa dhacaayo jidkaas saaka marta rabta waa waa xirmaya marka dhibaatadan lagu qabaayaa oo safarka ah dhallinyarada dalxiisayaasha iyo dadka deegaankan ka soo jeeda degmooyinka aan soo sheegay ee cadale iyo warshiiq ilaa hadda kuwa hadda ka xageeyo inkastoo dalkan ay gacanta dul kale mataqana ayada ku hayaan ayagana in gacan dawladda ay soo gasho in wasaaradda amniga ay qaybta kullada ay ka qaadato kuwa markaan dawladaan naqanay wasaare kasta wax bay leedahay wasaare kastaba hawsha loo idmada inay wax ka qabataan rajaynaynaa mas-uuliyiinta degmada warshiiq ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxay soo jeedinayeen baaqyo ku aadan in wax loo qabto dadka ku nool degmada warshiiq ee gobolka shabeellaha dhexe bashiir cabdulla cusmaan radio warsa beledweyne
eedeedan mahadsanyaha bashiir weli warkihaaminima idaacadda raadiyaha warsang yaa ka guda jarnaa qaraxa laku dheegay qaybo badan oo ka mid ah magaalada baariis ee dalka faransiis kaliba usaka hayek usaka dhihi foorna kiyaala xaafadda ruide di traves ee kiyaala waqooyiga dalkaasiya saraakiil booliska ayaa sheegeen in qaraxaasay usa lamalayay inayo jeysadeen kooxo argagixisee walibana iyo haayena ma la sheegay inuusa ku dhaladii gaas iyo dab omilisayo iska deereena waliba wili anjarne qof ka dhimaday qaraxaysaya sidoo kale waliba la sheegahaya dhaawacyo badan oo qaraxaysay usa ku dhaladay ilaa ayo hadda may haayo tirada rasmiga ee waryarada ku-deerta qaraxaysaya walibana saraakiisha caafimaadka iyo sheeganaa inay dhaawacyada iyo hayaha noloja isbitaalka baariis si xaalada iyo caafimaad iyo melisaylanka daaweeya waliba dhaqsadiiba ee baraha bulshada gaar ahaan barta twitterkii haytatoya qabsatay sawiro argagax leh oo yo muujiyayaan baaxadda qaraxaysay iyo walyeelada usa deersi dhismooyinka ka hareersanaayaana walibana goobta qaraxaysay kadhi iyo hayna hano iyo hadeereen baaburta gurmadka deg degee iyo haanga dabka damiyo siyamelisay iyo dabka kakahi iyo ndamiyanga ugu dambayntii dhugunsadayaala waliba maal waliba maalintii labaatan lamaada ee mushaarsho iyo haynahan oo lonsina boqolaal kun oo ku tirsan shaqaalo dowladda maraykanka tan waliba iyo kooyase amayeta muddadii inka dheerayti ee shaqaalo dowladda iyo mushaarlan iyo hadayanga dowladdii madaweynagii bill clinton intan dhexayti sanadii kun sagaal boqol sagaaliyo shanti ilaa sagaaliyo litii waliba muddo labaatan iyo kow maalmood iyo haayana ahaano shaqaalo ee dowladaasi iyo ku cabaadayana mushaaraad sho owaana iyo hayana ahaano cabashamu cabashawiin iyo kumuujiyana shaqaalo dowladda maraykanka haddana waliba yo-ina haano si taas lamid iyona cabashida iyo muujiyahayana madawynaha dowladda maraykanka donald trump iyo diiday inuusa ansixiyo qorsho dhaqaalo ilaa laku deerowa dhaqaalo derbiga laka dhiso xadka mexico andhawaad sademeelood halmeel shaqaalo dowladda waliba iyo sheegana inayo roojiyana shaqada tan waliba iyo sababaase ilaa sideed boqol oo kun oo shaqaale ee weli lacagtiyo iyo lonsina maalin shalay iyo hayti waliba shaqaalo cidnigaasi ee maraykanka sida xabsiyada shaqaalo garoomada diyaarado iyo weliba hay-aado sirdoonka maraykanka iyo hayana hana wili iyo lonsina mushaaradsho ino kala madawynaha trump iyo sheegay ini lukuyaaba inuusa ka dhawaaqa xaalada deg deg ee si uusan hela lacagta uusa fadabo walibana uusoo xusaya qorasho derbiga inuusa ku mid iyo walyaabo uusa ballan qaaday tan iyo intiusa landoorana ku hora warkiyaaminama idaacadda raadiyaha warsan kula dareerteen ah minimaadon intan inkilgidhugun sudyala warka walibaha saare cabdikariin jakarta walibanaas injeediya ayaanu ee bilaahi laa sheekh shaaib intii warkan kulamida un reedon ku kulmaana sidaas iyo nabadgelyo